بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta ah oo meel kasta aada joogtaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku nabadgeliye kusoo dhowaada koorsadeennii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka kariimka ama tafsiirka qur-aanka weyn ee cadiimka walaalayaal shalay toole waxa aynu ka warabnay suuratu albayina ama suuraddii lam yakun iladiina kafaruu ayaynu insha allah tafsiirkeedii aynu wax ka taabanay insha allah maantana suuradda ku xigta oo ah suurat lqadri ama ina anzalnahu fi leylati lqadri ayaynu fasiri doonaa iyo macnaha guud ee ku dhex jira markaa suuraddaas ayaynu wax ka sheegi doonaa haddii alla ka dhigo insha allah suuraddan markaa walaalayaal suurat lqadri waa suuratun makiya waa suurad kusoo degtay magaalada maka almukarama waa suurad ka kooban shan aayadood oo keliya shan aayadood oo keliya ayay ka kooban tahay labiyo soddon kelmadoodna way ka kooban tahay sidoo kale waxay ka kooban tahay xuruufteeda boqol iyo labiyo toban xaraf ayay ka kooban tahay marka laysu geeyo xuruufteedu waa suurad weyn waxay ka waramaysaa fadliga ay leedahay maalinta marka habeenka leylatulqadriga ayay ka waramaysaa oo habeenkaas oo waxa weeye ka khayr badan kun bilood ka khayr badan subxaan allah ayay ka waramaysaa walaalayaal walaalayaal suuraddan sababta ay ku soo degtay waxaa la tilmaamayaa in ay ahayd yacni inuu ilaahay marka koowaad inuu ilaahay subxaanah wa tacaala inoo caddeeyo habeenka leylatulqadriga fadliga uu dheer yahay habeenada kale iyo inuu yahay habeenka ugu fadliga badan uguna khayrka badan allahayna waafajiyo habeeno badan oo leylatulqadriga ah sidoo kalena waxaa la tilmaamaa qoomamkii inaga inaga horreeyey iyo dadyowgii inaga inaga horreeyey ummatu maxamed dadkii ka horreeyey waxay ahaayeen walaalayaal dad inaga cimri dheer xagga cimriga way inaga dheeraayeen oo dee kumanaan sannadood bay noolaan jireen annaka ka bani aadamkan iminka nool oo carruurtii nebi aadam ah cimrigoodu waa yar yahay waxaynu nool nahay maxay inta u dhexaysa lixdan sannadood ayaa maxa weeye lixdan sannadood cidda dhaafta aad bay u yar tahay markaa dadka cimrigoodu lixdanka sannadood uu yahay qoomamkii inaga inaga horreeyey waxay ahaayeen dad cimrigoodu oo aada u dheeryaho kun sannadood iyo dheeraada ilaahay waxay caabudi jireen intaasoo sannadood ayay caabudi jireen waxaa la tilmaamayaa sababta suuraddani ay usoo degtayba ay tahay ama fadliga leylatulqadriga markaa laynoogu sheegayba waxa weeye in afar nebi ama afar nin oo ka mida dadkii inaga horreeyey oo ahaa dadkii wanaagsanaa ay waxa weeyaan muddo gaa muddo gaadhaysa siddeetan sannadood aanay ilaahay subxaana wa tacaala haba yaraatee wax macsiya aanay la imanin waana qoomamkii inaga inaga horreeyey oo dee cimri dheer bay noolaan jireen subxaan allah sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonay ummadda nebi maxamed ee cimrigeedu uu yar yahay wuxuu alle subxaana wa tacaala ugu talagalay hal habeen hal habeen oo adiga cimrigaaga ama inaad gaadhaysidba ay aada u yar tahay oo dhowr iyo siddeetan sannadood fadligeedu uu u badan yahay inuu hal habeen fadligeeda uu ka dhigo subxaan allah walilaahi alxamdu ilaahi baana mahadda iskale aynu bilowna marka insha allahu tacaala suuratu alqadri fasirkeeda ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim waxay ku bilaaban tahay magaca ilaahay allahaasoo naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala innaa anzalnaahu innaa anagu anzalnaahu annagaa soo dejinay fi leylati alqadri bimacnaa waxaanu soo dejinay leylatulqadriga dhexdeeda ayaanu soo dejinay qur-aanka annagaa soo dejinay qur-aanka hee leylatulqadriga oo leylatulqadrigu bisha ramadaan wey ilaahay baana sheegay subxaana wa tacaala in qur-aanka la soo dejiyo bil ramadaan wuxuu ilaahay uu dhahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan waa bishii ramadaan ee barakaysnada ilaahay bishaa dhexdeeda uu soo dejiyey qur'aanka uu soo dejiyey weyn sidoo kale ilaahay suuratu addukhaan waa kiinugu lahaa ina anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin annagaa soo dejinnay qur'aankan habeen markaa barakaysan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey habeen barakaysan habeenkaa barakaysanna waxa weeyaan waa habeenka laylatulqadriga wey halkanna ilaahay wuxuu inagu dhahay innaa annaga anzalnaahu soo dejinnay fii leylati alqadri habeenka laylatulqadrigaanu soo dejinnay qur-aanka wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa laylatulqadri wuxuu yahay laylatulqadri maxaa ku ogeysiiyey ama habeenka laylatulqadrigu wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey rasuulka ilaahayo sala allahu calayh wasalam laylatulqadri habeenka laylatulqadrigu waxa weeye khayrun waa mid ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood ayuu ka khayr badan yahy ama saddex iyo siddeetan sannadood baa ayuu ka khayr badan yahy tanazalu waxaa soo degaya almalaa'ikatu malaa'igtiibaa soo degaysa faraha badanayd waruuxu iyo malakul jibriil baa soo degaaya ruuxu waa malakul jibriil fiihaa habeenkaa dhexdeeday soo degayaan biidni rabbihim ilaahay iidankiisa kusoo degayaan iyo ilaahay ogolaanshihiisa min kulli amrin salaamun arrin kastana waa la israaciyaa aayadda inta u dambaysa iyo aayadda kale meesha ka bilaabmayso min kulli amrin salaamun arrin kastana nabadgelya kusug ka sugan markaa habeenkaa ku sugan hiya ayada habeenka isla habeenka xataa matlaca alfajri nabadgelya weeyaan oo shar ma jiro habeenkaas ilamaa iyo ay fajrigu uu ka dilaacayo fajriguna waa waa beriga ama oogta waa beri baa loo yaqaanaa fajriga waa xilliga salaada subax la tukada weeyaan waaya haddaba aynu dul istaagno ilaahay wuxuu dhahay innaa annaga annaga annaga muxuu ilaahay u leeyahay subxaana wa tacala ilahay miyaanu keligii ahayn muxuu ilaahay u dhihi waayey ana ana muxuu ilaahay saa u dhihi waayey subxaana wa tacala aniga keligay baa soo dejiyey ma ilaahyo fara badan baa jira walciyaadu billah waa maya haddaa innaa markuu alla dhahay annaga anzalnaahu soo dejinnay ma cid kale ilaahay la soo dejisay subxaana wa tacaala midda kale markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu hadlayo ee uu leeyahy naxnu naxnu uu kelmadaas inta badan waad maqlaysaa naxnu baa ilaahay uu adeegsadaa subxaana wa tacaala naxnu markaad maqlaysid oo la adeegsanayo annaga annaga annaga ilaahay ma cid baa maciisa ah maya ilaahay cidina maciise ma ah haddaa muxuu ilaahay u adeegsaday naxnu maxaa loo adeegsanayaa innaa maxaa wadar looga dhigayaa maxaa jamac looga dhigayaa hadduu ilaahay kelidiisa uu yahay waa su-aal soo noqnoqoto la isweydiiyo weeyaan subxaan allah jawaabtu waxay tahay walaalayaal luuqadda afka carabida waxaa jirta waxay leedahay wadar la dhaho wadarta tirada yani wadar tiriyeed wadar tir wadarta tirooyinka waa kow iyo wadar la dhaho wadarta ixtiraamka allahu akbar waa jamci markaa loogu talagalay ama wadar loogu talagalay tiradu markay badato ayaa loo isticmaalaa jamcaka jamcigan kalena waxaa loo isticmaalaa maxay ixtiraam luuqadda afka carabida oo keliya ma laha ee laakiin luuqadaha siryaaniga loo yaqaano sida luuqadda yahuuddu ay ku hadashoo kale waxay leedahay plural of numbers iyo waxay leedahay plural of respect ayay leedahay yacni wadar wax lagu ixtiraamo iyo wadar numbarka iyo tirada lagu lagu xisaabiyo mathalan dad fara badan baa meel bay joogaan dadkaa faraha badan le waxaynu leenahay maxay annaga waa annagii dee dad badan baanu nahay soo maa marka waxaan xisaabiyey waxaan xisaabiyey dadkii faraha badnaa oo tiradii baan xisaabiyey marna anaa keligay hadlaaya haddana anoo keligay hadlaya baan waxaan leeyahay annaga tusaale ahaan afsuka soomaaliguba wuu leeyahy afsuka soomaaliguba wuu leeyahy tusaale ahaan anigaygan ka soo qaad shaksiyan keligay ayaa waxaan dhisay masaajid baan anigu keligay dhisay anaa keligay dhisay oo lacagta bixiyey wax walbana u qabtay subxaan allah oo lacagtii bixiyay kasoo qaad waa tusaale wey masaajidkaa markii aan dhasay lagu yidhi ka khudbadeen waxaan idhi annaga markaa annagu markaanu dhisaynay masaajidka waxaa nagu baxday da lacag intaa iyo intaa gaadhaysaa nagu baxday lacag intaa iyo intaa gaadhaysaa nagu baxday yaad ka hadlaysaa adigu keligaa miyaanad ahayn miyaanad adigu keligaa dhisin ha ila waxay ahayd inaad ku jirta annaga xaggeed ka adeegsanaysaa waxay ahayd inaan adeegsado maxay anigaa dhisay anaa bixiyey lacagtii anaa sidan yeelay anaa sidan yeelay xataa afka soomaaligu wuxuu leeyahay maxay wadartii ixtiraamka iyo wadartii maxay numbarka ama tirada la xisaabinayay sidaa aawadeed luuqadda afka carabidu walaalayaal waxay leedahay jamcigaas ama wadartaa loo yaqaano cadadka la tirsado ama tirada ah oo ah dadka faraha badan ama waxyaalaha tirada badan ee numbarka u baahan ee sad- ee- ee laba ka badan weeyaan naxnu baad u adeegsan kartaa sidoo kale waxaa naxnu waa loo adeegsan karaa marka ixtiraam ixtiraam loo adeegsanayo sidaa aawadeed ilaahay markuu leeyahy subxaana wa tacaala naxnu annaga ilaahyo kale ma jiraane waa wadartii ixtiraamka waar maynaga dhaadhacday walaaliya waa wadartii ixtiraamka waa plural of respect luuqadda carabidu way leedahay luuqado cidda ka badan oo luuqadaha kale bani aadamku ay ku hadlaana way leedahay sida luuqada yahuudda sida luuqada afka soomaaliga sida luuqada afka ruushka way leedahay marka subxaan allah way leedahay sida luuqada afka Swi- swedishka subxaan allah way leedahay marka marka ma fahanay halka haa innaa marka waa la leeyahay annagaa soo dejinay macnaheedu maaha ilaahyo badan ee waa ilaahay oo keliya wadartana waxaa looga dhigay sababta wadarta looga dhigayna waxa weeye waa wadartii ixtiraamka ee lagu ixtiraamayay ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa aawadeed waxaa ciidda ka te- dee ne- qur-aanku wuxuu kusoo degay dad carbeed buu kusoo degay dadka carbeed way fahmayeen markaa qur-aanka weligeed iyo abidkeed lama arkin nin caraba oo gaal ah oo qur-aanka dhahay laba ilaah ama saddex ilaah wax ka badan ayaa ku qoran waayo markuu naxnu uu maqlo wuxuu ogyahay maskaxdiisa markaa ku jirta naxnu in looga jeedo inay noqon karto wax fara badan iyo inay noqon karto mid ixtiraam sidaa sidaa awgeed carabtu luuqad ahaan carabtii gaalada ahayd ee mushrikiintii cid ka hadashay ma jirto iminkana cid ka hadashaa ma jirto sababtoo ah luuqadda ayaa waxay leedahay wadartii ixtiraamka iyo wadartii cadadka ama tirada la xisaaminaya waay inaab waa la dhahay annaga anzalnaahu soo dejinay anzalnaahu soo dejinay maxaa la soo dejiyey waxa la soo dejiyey waa kitaabkan weyn ee qur-aanka kitaabkan weyn ee qur-aanka weeyaan allahu akbar ee ilaahay uu ku manaystay ummadda nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ayaa waxaa la soo dejiyey hee goormaa la soo dejiyey fii laylati lqadri habeenka laylatulqadrigaa la soo dejiyey ibnu cabbaas radi allahu canhu wuxuu dhahay qur-aanku isagoo completa qur-aanku isagoo sidiisa u dhammaystiran ayaa alla subxaana wa tacaala wuxuu ka soo dejiyey samada yacni lowxul maxfuudka ayuu ilaahay ka soo dejiyey dabadeedna qur-aanku sidiisa u dhammaystiran oo kitaabka aynu akhrinayno oo kale ah ayuu alla subxaana wa tacaala wuxuu keenay guriga loo yaqaano bayt alciz guriga maxaa loo yaqaanaa bayt alciz xaguu ku yaallaa samada koowaad samada koowaad markaa malaa'ig xafado la dhaahdo ayaa ilaalinaysa gacantoodana waxaa ku qoray malaa'ig ayaa ku qortay oo ilaahay baa subxaana wa tacaala u ogolaaday oo wuxuu dhahay ilaahay biaydi safara gacmihii malaa'igta waa waa sa- waa masxaf kitaabkan qur-aanka ah lamida kitaabka markaa masxafkee malaa'igta ilaahay u ogolaaday inay qoraan oo qur-aankii ah ayaa ilaahay wuxuu kusoo dejiyey habeenka laylatulqadriga wuxuu kusoo dejiyey samada koowaad dabadeedna qur-aanku isagoo sidiisa u dhammaystiran samada koowaad ayuu yaalay haddana nebi maxamed sala allahu calay wasalam isagoo jooga dhulka waxay qur-aanku ugu soo degayay isagoo markaa marba qayb ah isagoo marba qayb ah mar aayad laba aayadood suurad marba inbuu kusoo degayay muddo gaadhaysa saddex iyo labaatan sannadood haddii lagu weydiiyo maxaa haddaa qur-aanku uu hal mar uu samada uga soo degi waayey sidii ay gaaladii ay dhaheen muxuu hal mar sidaa qur-aanku ugu soo degi waayey yacni hal mar muxuu qur-aanku sidaa ugu soo degi waayey ilaahay wuu ka jawaabay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay kadalika linuthabbita bihi fu'aadak buu ilaahay dhahay sidaa wax loogu talagalay oo qur-aanka marba ay qayb ugu soo degaysay nebiga waxay ahayd si loogu sugo fu-aadka fu-aadkana maalin horeynu ka hadalno waxaynu nidhi laabtu laabtu waa laabtu waa waa waa waa shafkan ama laabta ayaa loo yaqaanaa su- assuduuri waa laabaha laabta xarunteedu waa qalbiga xarunta qalbigana fu-aad baa la dhahaa ha marka si nebiga calayhi salaatu wasalaam fu-aadkiisa oo ah xarunta qalbigiisa loogu sugo oo loogu dejiyo sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankii marba in ayuu soo dejinayey oo uu kusoo dejinayay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam muddo gaadhaysa saddex iyo labaatan sannadood ilamaa qur-aanku ka dhammaystirmay oo uu la mid noqday masxafkii yaalay samada guriga ku yaalla samada koowaad ee baytalciziga loo yaqaan waayahay markaa leylatulqadri waxaa la soo dejiyey habeenkaa leylatulqadriga barakaysan qur-aankaa la soo dejiyey isagoo sidiisa u dhammaystiran waxaa lagu soo dejiyey samada koowaad ee ah guriga baytalcizya malaa'igtu ay joogto ha- halkaasaa markaa malakul jibriil uu kasoo qaadayo qur-aanka oo markaa uu nebiga ugu waxyoonayay isagoo marba qayba ama suurad ah ama aayada ah ilaa ma ay ka dhammaystirantay oo saddex iyo labaatankaa sannadood uu ka dhammaystirmay dabadeedna malakul jibriil baa nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii ugu dambeeyey ayuu laba jeer buu la subciyey qur-aanka yacni suuratulbaqara buu kasoo bilaabay ilaa birabinnaas si qur-aanka loo hubsado oo qur-aanku sida uu isugu xigxigo ee aayaduhu isugu xigxigaan waxa weeyaan nebi maxamed waxa uu soo sheegay malakul jibriil sidaasay isugu xigxigayaan subxaan allah marka waa lala subciyey sidaa loogula subciyey nebiga ee malakul jibriil uu kula subciyey ayay ugu qoran tahay kitaabka masxafka yaalla samada koowaad ee beyt alciziga sidaas bayna ugu qoran tahay qur-aanku ugu qoran yahay lowxul maxfuudka ilaahay subxaanah wa tacaala leylat alqadri baa la dhahay leylat lqadri habeenka leylat lqadrigaa la soo dejiyey waa maxay leylat lqadrigu maa huwa leylat lqadri leylat lqadrigu waa maxay leylat lqadriga waa lagu sheegay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa leylat lqadri wuxuu leylatulqadrigu wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey rasuulka ilaahay o sala allahu calayhi wasalam maxaad ku ogaatay ma taqaanaa ma garanaysaa leylatulqadrigu muxuu yahay ilaahay baa ka jawaabay wuxuu yidhi ilaahay leylatulqadri leylatulqadrigu waxa weeyaan khayrun waa habeen ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood ayuu ka khayr badan yahay ilaahay baa dhahay subxaana wa tacaala sida waa lagu qeexay tacriifintii baa lagu siiyey waa maxay leylatulqadri baa lagu yidhi leylatulqadrigu waxa weeye waa habeen ka khayr badan kun bilood maxaa loogu bixiyey haddaan leylatulqadri waxaa loogu bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala wax waxbuu qadaran ajasha arsaaqada ayuu soo qadaraa sanadkii hal mar ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaraa qof walba wuxuu irsaaqaduu cunaayey waa loo qadaraya waa hal sano halkii sanaba hal mar ma- habeen kasta oo leylatulqadriya waxaa loo qadaraa qof kastoo bani aadama iyo noolaha adduunka ku nool waxaa loo qadaraa intas intuu noolaanayo wuxuu cunaayo iyo masiibooyinka asiibaysa ayaa loo qadaraa sidoo kalena walaalayaal waxaa kale oo la qadaraa ilmuhu marka waxa weye neefta lagu afuufo ee ilmaha uurka hooyada ku jira markaana malagu wuxuu u qoraa irsaaqadiisii iyo ajashiisii iyo wuxuu qoraa s- hasa- saciidun am yacni shaqiy ilmahaasi ma mid yacni barwaaqoobayaba oo janno gelaya mise waa mid habaarqaba ah oo shaqi ah intaba malagii wuu qoraa sidoo kale qadarka mar horena waa la qadaro lowxulmaxfuudku alla ku qadaray subxaana wa tacaala marka maxaa ka dhexeeya qadarka noocaas waa maxay mar waxaa lagu soo qadaray lowxulmaxfuud mar waxaa lagu qadaray uurka hooyada markaad ku jirtay marna isagoo sanadaysan baa habeenka leylatulqadriga la qadaraya waa waa maxaa xidhiirka ka dhexeeya calaaqada ka dhexaysa calaaqada ka dhexaysa walaalayaal waxa weeye qadarka lowxulmaxfuudka horta ku qoran ilaahay unbaa og malag ma oga ilaahay oo keliya qadari kaan ilaahay oo keliya ayaa qadari kaa markaa subxaan allah ilaahay unbaa og markaa subxaana wa tacaala waxa ku qoran uurka hooyada waxa lagu qore malagu uu qoro hadda u fiirsada halka uurka hooyada wuxuu malagu uu ku qoro iyo waxaas yacni leylatulqadriga lasoo qadaree malaa'igtu ay kuu soo qadaraan waxbaa iska bedeli kara waxbaa iska bedeli kara halka lowxulmaxfuudka aan waxba iska bedeli karaynin subxaan allah halka lowxulmaxfuudka aan waxba iska bedeli karaynin lowxulmaxfuudka ilaahay baa qoray khalaas waraaqihii way engegeen qalinkiina markaa waxa weye waa joojiyey qoraalkii ilaahay baa qadarigtaa laakiin qadarka isbedelaa waxa weeye waa ka uurka hooyada uu isbedeli karaa oo isbedel baa ku iman kara kan laakiin sanadkii lagu qadarina waxa ku iman kara maxay isbedel baa ku iman kara isbedelkaa ku iman karaana isbedelkaa laftigiisa wuxuu ku qoran yahay lowxul maxfuudka mayla fahanteen walaalayaal isbedelka laftigiisa ayaa waxa uu ku qoran yahay lowxul maxfuudka tusaale ahaan matalan sanadkii hore leylatulqadrigii ilaahay wuxuu kuu qadaray subxaana wa tacaala in masiiba ay kugu dhacdo oo gaadhi aad ka dhacdidba matalan ama shil baabuur inaad geshidba walciyaadu billah ilahay baan ka magan galan oo aad dhabarka ka jabtid ayuu alla kuu qadaray subxaana wa tacaala dabadeedna walaalayaal ilaahay baad bariday ilaahay ayaad bariday markaad ilaahay bariday ducadii aad ilaahay ku bariday ducada marka la ajiibaya ilaahay wuxuu ku ajiibaa inuu kow wixii aad ilaahay bariday inuu ku siiyo kow laba musiibo kugu soo socoto lagu qadaray inay kaa xijaabto saddex inuu alla akoonka aakhiro kuugu kaydiyo haddama la socotaa dabadeedna qadarkii lagu qadaray iyo masiibadii kugu dhacaysay ayaa ilaahay baad bariday dabadeedna qadarkiis kugu soo socday ee sanadkaa lagu qadaray kugu soo socday masiibada ahaa iyo ducadiibaa markaasaa isugu dhacaya dem subxaan allah musiibadiibaa markaa la laalaya musiibadii ayaa markaa la laalaya subxaanaka rabbana laa ilaha illa allah marka isbedelku kumuu imanin qadarkii lowxul maxfuudka ku qornaa ee wuxuu ku iman karaa oo suurtagal ah inuu ku yimaado wuxuu ku iman karaa markaa wixii sanadkaa lagu qadaray ayuu ku iman karaa oo ku xidhan markaa adiga iyo sidaad ilaahay ugu cibaadaysatid subxaana wa tacaala ay ku xidhan tahay insha allah ay ku xidhan tahay marka marka waa hameen wax la qadaro waxaa la qadaraa maxay ajashaadii waxaa la qadaraya arsaaqadaadii waxna way iska bedeli karaan oo isbedelkaana waxaa ku keeni karaa addoonkii ilaahay oo ogolaada dabcan dee iidanka ilaahay bay ku imanaysaa dhammaan waxaas oo dhan iyo addoonka oo markaa waxa weeye isaguna isbedel isku sameeye isbedel isku sameeye ila ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala in allaha laa yuqayiru ma biqowmin xataa yuqayiruu ma bianfusihim ilaahay qoom ma bedelo ilamaaya nafahooda ay bedelaan marka addoon macsi samaynaya baa naftiisi buu wax ka bedelayaa dabadeedna ilaahay arsaaqadii wuu u waasicinaya allahu akbar oo wuu u barakaynaya addoon marka waxa weeye wanaagsanaa ayaa macsi buu ku dhacayaa arsaaqadii baa ka yaraanaysa tusaale ahaan ama musiibaa haleelaysa wahaakada wallahu aclam masaa'ilka qadarkuna waa masaa'ilada ugu adag inta badanna waxa fiican in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo daayo la dhada ilaahay baa markaa waxa weeye sidaa qadaray khalaas qadarullahi maa shaa facal in saa lagu dhaafo ayaa ugu wanaagsan waayahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nabigi ilaahayow maa wuxuu maa yacni wuxuu yahay leylat lqadri leylatlqadrigu wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow leylatlqadri leylatlqadrigu waxa weeye baa la dhahay khayrun waa mid ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood buu ka khayr badan yahy kun biloodna markaynu dee bishii kastaaba labaiyo toban bil bishii kastaaba waxay ka kooban tahay kun bilood yacni sanadkii wuxuu ka kooban yahay labaiyo toban bilood sanadkii labaiyo toban bilood buu ka kooban yahy markaa dee kunkaa labaiyo toban u qaybi maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya saddex iyo siddeetan sannadood iyo saddex bilood baa kuu soo baxaya marka habeenkaas leylatulqadriga wuxuu ka khayr badan yahay camal aad qaban lahayd saddex iyo siddeetan sannadood ood ilaahay u sujuudsanay iyo waxa isku mid a habeenkaas oo alla ku waafajiyo habeenkaas oo ilaahay uu ku waafajiyo subxaan allah iyo waxa isku mid noqonaya saddex iyo siddeetan sannadood allahuma allahuma rsuqna ilaahay waxaan ka baryanay inuu marar fara badan igu inagu arsaaqo leylatulqadriga subxaan allah sababtuna waxa weeyaan walaalayaal waa marka horeynu bilaabayna waxaynu nidhi dadkan bani aadamka ama ummatu maxamed cimrigoodaa yar waa masaakiin gebigooduba cimrigooda aada u yaroo waa lixdan sannadood weeyaan inta lixdanka gaadha aada u yar subxaan allah sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisiibuu u naxariistayo wuxuu u yeelay habeen ay qoomamkii ka horreeyey ee kumanaanka sannadood ilaahay caabudayay aad ku gaadhi kartid qowmu nuux wadaadadii qowmu nuux la noolaa nebi nuux calayhi salaam ama culimmadii la noolayd nebiyullaahi muuse ama culimmadii la noolayd nebiyullaahi tusaale ahaan nebi huud ama nebi saalax wahaakada kuwaas waxa weeyaan aad ku gaadhi lahayd waxa weeye waa one night hal habeen oo ilaahay uu ku waafajiyo subxaana wa tacaala oo aad ajarkeeda heshid camal wanaagsan oo saddex iyo siddeetan sannadood la qabanayo subxaan allah ayuu la mid yahy khayrun min alfi shaari waxay ka khayr badan tahay kun bilood imaamu shaafici raximahullah wuxuu leeyahay iyo keyrkiiba rag kaloo lamida waxay leeyihiin waa kun bilood oo aanay ku jirin yacni leylatulqadrigu aanay ku jirin matalan soo saddex iyo siddeetan sannadood maaha waa saddex iyo siddeetan sannadood oo laga saaray habeenkii kale isaguna saddex iyo siddeetanka u dhim ila sanad kastaba leylatulqadri baa ku jira soo maa saddex iyo siddeetan sanno haddaad noolaan lahayd saddex iyo siddeetan sannadood haddaad noolaan lahayd dee sanad walba habeen leylatulqadriyaa ku jiri lahayd marka habeenada kale leylatulqadriga ka saar haddii lagu daro markaa de waa waa si waa saddex iyo siddeetan lagu dhuftay saddex iyo siddeetan sannadood bay noqonaysaa haddii saddex iyo siddeetanka sannadood ba ilaahay subxaana wa tacala uu ku waafajiyo marka isku dhufo bal saddex iyo siddeetan lagu dhuftay saddex iyo siddeetan maxaa soo baxaya waaw waxa weeye sug aan isku dhuftay insha allahu tacaala qofkii saddex iyo siddeetan matalan noolaay oo kale waa lix kun lix kun sideed boqol iyo sagaal iyo sideetan lix kun sideed boqol iyo sagaal iyo sideetan sannadood haddaad saddex iyo lixdan sannadood nooshahay oo saddex saddex iyo sideetan sannadood nooshahay oo saddex iyo sideetankaa sannadoodba ilaahay ku waafajiye habeenka leylatulqadriga waxaad la mid tahay sidii qof cibaadaysanaya ama ilaahay u sujuudsanaa ilaahay camal saalixa ula imanayay lix kun sideed boqol iyo sagaal iyo sideetan sannadood subxaan allah marka waxay dhaheen culummadu waa saddex iyo sideetan aanay ku jirin habeenka leylatulqadrigu haddii lagu darana dee waa kasii badnaanaysaa tiradaas intaa leeg lixda kun ee sannadood bay la mid noqonaysa subxana allah marka waa habeenka sidaa u khayrka badan la weeyaan waa habeenka sidaa hee u khayrka badan wey waana bisha ramadaan ayuu ku jiraa waana taasi waa cad ah in bisha ramadaan ay ku jirto axaadiis ciiddaa ka badan baa sheegaysa in bisha ramadaan ay ku jirto talabaadna bisha ramadaan xaggay kaga jirtaa waa la isku khilaafay habeenkan leylatalqadrigu bisha ramadaan xaggay kaga jirtaa ma tobanka horaa ma tobanka dhexaba mise waa tobanka u dambeeya sida raajixa waxa weeyaan ee axaadiista ku cad waxa weeye inay tobanka dambe ay ku jirto inay tobanka dambe ay ku jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo sheegay habeenkii leylatulqadri nebigu waa soo baxay markaa wuxuu doonay inuu ummadda ugu bishaareeyo habeenkii leylatulqadriga markuu masaajidka uu yimi ayaa rasuulka ilaahay wuxuu arkay laba nin oo ka mida saxaabadoo murmaaya oo iscaynaya ama dagaalamaya dabadeedna waa la rafciyey oo waxa weeyaan nebiga waa la ilowsiiyey habeenkuu ahaaba waa la ilowsiiyey subxaan allah dabadeedna rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan u soo baxay inaan idiin sheega habeenka leylatulqadrigu uu yahay balse ninka la idhahda fulaan iyo fulaan hebel iyo hebel baa isqabsaday dabadeedna ilaahay baa ilowsiiyey oo saruu u qaaday yacni waa layga rafciyey habeenkii leylatulqadrigo inaan cayimo waa la rafciyo ilaahay baa ilowsiiyey ee waxaad ka baadhaan witriga habeenka witriga witriga waxa weeye waa tirooyinka koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka habeenada ka baadha buu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka culimmadu axaadiis fara badan baa jirta oo tilmaamaysa inay tahay habeenka toddobiyo labaatanaad axaadiid kale oo saxiixa laftigood waxay tilmaamaysaa habeenka shan iyo labaatanaad axaadiid kale waxay tilmaamaysaa habeenka sagaal iyo labaatanaad kuwo kale habeenka koob iyo labaatanaad ama saddex iyo labaatanaad calaa kulli xaal haddaynu soo koobno leylatulqadrigu waxay ku jirtaa uun tobanka habeenee bisha ramadaan ugu dambaysa ayay markaa ku jirtaa walidalik buu nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam taas baa idiin khayr baroono waxa weeyaan dee waxa weeye haddii hal habeen markaa la cayimi lahaa oo la dhihi lahaa tusaale ahaan waa habeenka koob iyo labaatanaad ama shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatanaad haddii la camiri la cayimi lahaa oo saa loo sheegi lahaa waxa weeye ummadda oo dhani habeenkaasunbay u cibaadaysan lahayd ilaahay ramadaan inta kalena cidi waxa weeye qiyaamuleilna cidima kici lahayn oo taraawiix cidima tukan lahayn soomna cidima soomi lahayn one nightkaas ayaa waxa weeye dunidoo dhan isqabsan lahayd subxaan allah sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala xikmaddiisii waxaa ka mid ahaa inuu ummaddan si khayrkooda loo badiyo ila ilaahay danteenna isagaa yaqaane ilaahay baa danteenna yaqaane inuu ilaahay markaa uu ka rafciyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu cayimo inuu cayimo markaa waxa weeye leylatulqadri kuwo wax kasii yihiin oo jaahilina oo shiico ah ayaa markay maqleen xadiidka nebiga waa ilaahay baa ilaahay baa wuxuu ka rafciyey nebigii waxay dhaheen leylatulqadri siduu u dhan yahay waa la rafciyo leylatulqadri maba jiraba ma u jeedaa waa jahligii weye waa jahligii walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waa jahligii weeye ama aqoon daradii xadiidkan tilmaamaya in la rafciyey waxa looga jeedaa waxa ilaahay uu rafciyey oo uu sare u qaaday cayimadii uu la cayimayay habeenkaa yacni habeenkaasi habeenkuu ahaa ayaa nebiga la ilowsiiyey oo cayimidii uu cayimi lahaaba nebiga la ilowsiiyey maxaad ku garanaysaa waxaad ku garanaysaa isla xadiidka laftigiisa ayaa nebigu wuxuu leeyahay war waxaad ka baadhaan habeenka saddex iyo labaatanaad shan iyo labaatanaad iyo toddobiyo labaatanaad aada uga sii baadha haddii la wada rafciyey muyuuna dhihi lahaa ka baadha habeenka shan iyo labaatanaad iyo toddobiyo labaatanaad maya laakiin jahligiibaa shiicada waxay ku kaliftay inay dhaheen leylatulqadri wax la yidhahdaa maba jiro waa la rafciyey walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin u fiirsada walaalayaal waa jahliga weeye walciyaadu billah waa jahliga iyo aqoon darada wey calaa kulli xaal walaalayaal markaa waxa weeye habeenkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu isla ahaa cayim ayaa la ilowsiiyey taas baana khayr badan oo dantu ay noogu jirta waaye habeenkaa markaa ilaahay wuxuu yidhi tanazalu waxaa soo dega almalaaikatu malaaigtay soo degta malaaigta ayaa soo degta waa malaaigta ilaahay malaaigtu waa maxay malaaigtu waa makhluuq ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala oo uu ka abuuray nuur shaydaankana ilaahay baa abuuray ama jinkan ujeedaa waayo shaydaanku jinni iyo insiba shayaadiin bay leeyihiin jinka kiisa xun baa shaydaan noqda insaanka kiisa xuna shaydaan ayuu noqdaa malaa'igtu ilaahay nuur buu ka abuuray nuur ayuu ilaahay ka abuuray halka jinkana ilaahay uu ka abuuray subxaanahu wa tacaala waljaana khalaqnaahu min naari sam waljaana khalaqnaahu min qablu min naari samuum ilaahay wuxuu dhahay jinka waxaanu ka abuurnay hadda ka hor yacni nebi aadan ka hor intaan la abuurin ayaa jinka la abuuro waxaa laga abuuray holaca dabka holaca dabka soo ma jeedaan walaali carabada dabka dabku markuu baxo soo holac kama baxo holacaasa alla ka abuuray subxaana wa tacaala jinka sidaa awgeed inagu jinka ma arki karno yaguse wayna arkayaan wayna arkayaan markaa waayo maadadii laga abuuray ayaa dab ahayd dab weeyaan ama holac bay ahayd markaa way isqarin karaan oo shakliyo kala duduwan bay qaadan karaan malaa'igtuna waa malaa'igta ilaahay oo nuur buu ilaahay ka abuuray subxaanahu wa tacaala marka waa malaa'igtu waa makhluuq ilaahay aan caasiyin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumuruun ilaahay ma caasiyaan wixii ilaahay uu farana way qaataan way malaa'igtu waa kuwa waxaa kaloo la socda malaa'igta wa ruux ruux aruuxu waaxay talo aruuxu waa malakuljibriil calayhi salaam waa magaca uu leeyahay malakuljibriil sidoo kale culummadu waxay dhaheen aruux waxaa la dhahaa malaa'ig special ah somadan maqan v i b v i b very important person qofkaasi waa muhiim malaa'igta specialka ah khaaska weeyaan malaa'igta khaaska ah ayaa ruux la dhahaa sida ilaahay subxaana wa tacala uu qur-aanka ku sheegay fii suurati naba suuratu cama markuu alle ka waramayay yowma yaquumu ruuxu wlmalaaikatu yowma yaquumu ruuxu wlmalaaikatu markaa ruuxdii waxay dhaheen waa malaa'ig fara badan oo khaasa weeyaan ama special ah ama waxa weeye waxaa looga jeedaa waa malaku jibriil saas baana u dhow saxda inuu yahay malakuljibriil calayhi salaam marka malakuljibriil iyo malaa'igtii oo ilaahay uu abuuray ayaa soo degaysa xaggay kasoo degayaan samada waxay kasoo degayaan sidrat lmuntaha sidratil muntaha bay kasoo degayaan malaa'igtu iyada oo dhagxaanta ka tira badan yacni qururaxa ciidda yaalla ka badan tiradoodu markay habeenkaa soo degayaan subxaan allah markay soo degaan markaa waxay dawaafayaan dhulkao dhan bay dawaafayaan mu'min kastoo ilaahay markaa baryaaya way u ducaynayaan ilaahayo dembigiisa dhaaf bay leeyihiin malaguna hadduu duceeyo ilaahay wuu ka aqbalaa subxaana wa tacaala mid markaa waxay arkayaan salaad tukanaya mid way arkayaan sujuudsan mid rukuucsan mid ilaahay ducaysanaya mid sadaqo bixinaya mid markaa jidka ilaahay u diriraayo jihaadaya wahaakada waxyaala camallo wanaagsan ayay arkayaan subxaana malaa'igtii ilaahay bay markaa baryayaan oo waa habeenkaa khayrka badan weeye oo nabadgelya weeyaan habeenkaasi sida allaba uu ku tilmaamay malaa'igtii iyo malakuljibriil baa markaa wada soconaya imanaya maxay ku imanayaan dhulka markaa biidni rabbihim ilaahay ogolaanshihiisa biidni rabbihim rabbigood idankooda markaa idan ogolaanshay ku yimaadeen iskamay soo degin waayo malag kastaba alle subxaana wa tacaala shaquu ugu talagalayo howl malaa'igta qaar ba alla wuxuu ugu talagalay inay rukuucsanaadaan un khalaas waa ilaahay unbay u rukuucsan yihin malaa'igta gaarna alla wuxuu ugu talagalay inay u sujuudaan un khalaas malaa'igta gaar qaarna alla wuxuu ugu talagalay inay qiyaamka saasun u taagnaadaan ilaa iyata qiyaamuhu ka dhacay subxaan allah markaa shaqooyin kala duduwan bay malaa'igtu hayaan kolkaa ilaahay idan dalbashadiis iyo ogolaanshaha rabbi ayay habeenkaa usoo degayaan min kulli amrin salaamun arrin kastana salaam ayaa laga yahay ama nabadgelyo yacni waxaa looga jeedaa shar kasta nabadgelya habeenkaa shar ma jiro habeenkaa hee shar ma jiro xataa matlaca alfajri ilaa iyo inta ay oogta waaberi uu dilaacayo oogta waaberi maxaa looga jeeda yacni subaxa inta uu qoraxdu ay kasoo baxaysa ama casuustii qoraxda ee salaada subax xilligii la tukanayay ay ka gaadhayso habeenkaa markaa waa habeen nabadgeliyo culammadu waxay tilmaamaan calaamado ayay leedahay habeenkan iyo lagu yaqaana waxaa ka mid ah axaadiista qaar ay tilmaameen calaamadaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah habeenka leylatulqadriga in waxa weeye qoraxdu subaxa xalay oo kale markii leylatulqadriga ahayd markay subaxa qoraxdu soo baxayso waxay soo baxaysaa ayadoon casuustan hore casuusta waxaa looga jeedaa soomaalida arki qoraxda markay soo baxayso shucaac bay leedahay shucaac shucaacu waxa weeyaan waa fallaadhaha qoraxda ayaa shucaaca loo yaqaan shucaacaas ma laha habeenkaa ama wuu ku yar yahay subaxa markay soo baxayso maan ama ma laha ama waxa weeyaan waxa weeyaan sida daya dayixu markuu soo baxay dayixuma shucaac buu leeyahy qoraxdu waxay leedahay markay soo baxayso shucaac meesha aaggaasoo dhan waxbaa kasoo guduudan waxbaa kasoo horeeya oogtii baa kasoo horeysa subxaan allah habeenka maalintaa subaxdeeda markay soo baxayso waxay usoo baxaysaa sida dayaxoo kale oo shucaac kasoo horeynayaa ma jiro ama wuu ku yaryahay sidoo kale waa habeen aan qaboobayn oo aan kululayn wuu dhexeeya laysa xaarun walaa baarid waa habeen aan qaboobayn oo aan kululayn waa habeen meeldhexaad waana habeel aamin ah oo nabadgelyo ah oo shar badan aanu jirin subxana alla oo aanu shar badani aanu jirin weeyaan sidoo kale waxay tilmaamaan culimmadu waa habeen marka qofku uu camal saalixa u la yimaado wuxuu dhadhaminayaa camalkan saalixa wuxuu yahay ayuu dhadhaminaya matalan salaadii buu tukanayay salaadii si aad u joogtid baa waxa weeye salaadii baa kuu macaanaanayso way malaboobaysaa malab bay noqotay oo way macaanaatay oo sidii waxa weeye maalmihii hore macaan dheeraada la sii socdaba allahu akbar ayay dheheen marka calaamadahana waa la tilmaamaa habeenkuna habeenka uu yahay dee allah unba ilaahay unbaa garanaya oo inagii sheegnay waxa weeyaan xikmadda ilaahay subxaanah wa tacaala si dhammaan habeenadoo dhan uu mu'minku u dadaalo ayuu alla u qariyay marka habeenku habeenka uu yahay subxaana allah inuu habeenku uu yahay marka waxa weeye rabbi baa markaa qariyay subxaanah wa tacaala waaya waa salaamun waa habeen markaa salaam ah salaam waa nabadgelyada hiya ayadu xataa malaca alfajri ilaa matlaci lfajri ilaa markaa ay qoraxdu kasoo baxaysa ama oogta waa beri culummadu waxay leeyihiin waa habeenka toddobiyo labaatanaad habeenka toddobiyo labaatanaad ee bisha bisha ramadaan ee barakaysan weeyaan oo qaar wa yani waxaa jira axaadiiste waa inagii soo marayno nidhi axaadiista qaar waxay leedahay koob iyo labaatanka bisha qaar waxay leedahay shan iyo labaatanka qaar toddobiyo labaatanka qolo kale markaa waxay dhaheen qur-aanka laftigiisa ayaanu ka daliishanaynaa inay tahay habeenka koob iyo labaatana toddobiyo labaatanaad war maxaa idiin daliila baa layidhi waxay dhaheen suuraddani waxay ka kooban tahay horta labiyo soddon kelmadood bay ka koobantahy labiyo soddon kelmadood bay ka koobantahy marka waawul cadfiga waawul cadfigu waa wowga ka horeeya waa maa adraakase wow kama horeeya waa waawul cadfi baa la dhahdaa laba qaab qur-aanka marka la tirinayo laba qaab baa loo tiriya marka mararka qaarkood wowga waawul cadfiga loo yaqaano waa la tiriyaa oo kelmad sidiisa u madax bannaan baa laga dhigaa marna waxaa loo tiriyaa oo lagu daraa kelmadda ka dambaysa lagu daraa mathalan wamaa adraaka wowga waxaa lagu darayaa maadaas oo wax la leeyahay waxa weeyaan waa isku hal kelmad marna w marna waxaa loo tirinayaa waawul cadfiga ayaa waxaa laga soo qaadaya inuu kelmad yahay marka suuraddani waxay ka kooban tahay labiyo soddon kelmadood marka wowgu uu yahay kelmad markaynu wowga laba wow baa ku jira qur-aankaoo suuraddan ku jiro waawlcadfiye labadaa wow waawlcadfiga haddii aynu ku darno kelmadaha ku xiga soddon kelmadood bay ka koobantay markaa soddon kelmadood aynu kasoo qaadna inay suuraddani ka koobantay kelmadda toddobiyo labaatanaad ee suuraddani ay ka kooban tahay waxa weeye salaamun hiya ayadu hiya ayadu hiya waa maxay hiya waa kelmadda toddobiyo labaatanaad markaa waxay dhaheen u fiirsada xikmadda qur-aanka oo lagala dhex baxaa waa mucjisooyinkai qur-aanka hiya waxa weeye kelmadda toddobiyo labaatanaad hiyana macnaheedu waa maxay ayadu habeenku hiya ayadu hiya ayadu hiya ayadu de maxaa looga jeedaa laylatulqadrigii de hiya hiya hiya hiya ayadu wawaa kelimadda toddobiyo labaatanaad soo ma jeedid deetana waxay dhaheen hiya oo ah ayadii iyo maxaa isku beegay toddobiyo kelmadan tiradeeda ka dhigay labaatan iyo toddobaad subxaan allah maxaa ka dhigay marka waxay dhaheen waa habeenka toddobiyo labaatanaad dabcan axaadiis badan baa dee tilmaamaysa inuu habeenka toddobiyo labaatanaad yahay laakiin halkan laftigeedana waa farsamooyinka inaad baratid baa loo baahan yahay oo qur-aanku waa treasure saan sheegnay treasure waa kens waa khasnad waad kala soo dhexbaxaysaa marka waad kala soo dhexbaxaysaa marka maasha allah waad kala soo dhexbaysaa wallahu aclam suurat lqadri aan intaa kusoo koobno insha allahu tacaala ilaahay baa khayrka ogi insha allahu tacala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inaga yeelo kuwa la kulmaa leylatulqadriye cidda ka badan sanad ramadaantii horena alle subxaana wa tacala ha inaga yeelo kuwii habeenkaas camalka saalixa la yimi ee ilaahay subxaana wa tacala dembigooda u dhaafay wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu